مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
كانوا على قمم الجبال معالما فانهال فوق الأمجدين تراب ونظرت بعد تأمل في وجهها فإذا المحاسن كلهن سراب sida aan ku soo tilmaannay qaar ka mida xalaqaadkii aynu soo dhaafnay wuxuu islaamku dhiirageliyey tacliinta iyo waxbarashada iyadoo uu jiro shardi ah in tacliintaasi aanay ka hor iman ususka iyo tiirarhka waaweyn ee ay ku taagan tahay diinta islaamka dad badan oo maanta nool ah ayaa culumta maadiga ah ka dhiga halbeeg lagu qiimeeyo xadaaradaha iyo ilbaxnimada ummadaha inkastoo arrinkaasi uu yahay duulaan maskaxeed qabsaday maanka muslimiin badan haddana waxaan xalaqaadkii aan soo dhaafnay ku sugnay inaanay jirin xadaarad iyo ilbaxnimo ka weyn in dad dhagxaan caabudi jiray lagu xiray allah islamarkaana laga dhigay muwaxidiin muslimiin ahi markii ay dadku garteen rabbigooda oo isaga caabudeen wuxuu allaah faray albaabada garashada iyo aqoonta heer ay xataa muslimiintu hormuud ka noqdeen culumta maadiga ah ee tijaabada iyo tixraaca lagu ogaaday maantana dadku u yaqaanaan maadooyinka cilmiga ah xalqadan iyo tan xigtaba waxaannu alle idinkii ku soo bandhigi doonnaa horumarada muuqda ee ay muslimiintu ka gaareen culumta maadiga ah ee ay ku jirto maslaxadda aadanaha sida juqraafiga caafimaadka kemistariga iyo wixii la mid ahi waxay muslimiintu nusuusta shareecada islaamka ka heleen adilooyin cadcad oo ku dhiiragelinaya inay ku ta'amulaan ama si wacan u dhugtaan aayaadka kowniga ah ee uu allah subxaanahu watacaala dhigay dhulka samaawaadka iyo nafta eegmadaas waxay keensanaysaa in qofka waxbaaraya uu ka dhex helo waxyaabaha uu u kuurgalayo sifaad ay si gaara u leeyihiin waxyaabaha ay la gaarka yihiin asbaabaha keenaya iyo xataa cillooyinka ay leeyihiin iyo sida looga faa'iidaysan karayo faa'iidada ugu weyn ee ka iman karta dabagalkaas ayaana ah in qofku garto oo uu qiro rubuubiyada allah casa wajalla ee sameeyey mid walba oo ka mida ashyaadaas haddana sugay samayntooda markaad u fiirsato nusuusta qur'aanka kariimka waxaad arkaysaa aayaad sariix ah oo uu allah subxaanahu watacaala dadka ku amrayo inay eegaan dhulka waxyaabaha dul saaran iyo samaawaadka oo uu allah sheegay inay waana ugu filan tahay addoommaha allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب haddaba cilmiga juqraafiga oo ka mida culumta maadiga ee casrigan aadka loo isticmaalo ayaa ka mid a culumta ku timid tafakurkaasi lagu sameeyey dhulka oo ay muslimiintu ka soo istimbaadeen aayaadkaasi kariimka ah ee aannu soo maqalnay aqoon-yahanadii muslimiinta ayaa ikshaafay oo bannaanka soo dhigay waxyaabaha ku qarsoon dhulka iyagoo diiwaan geliyey waxyaabaha uu la gaarka yahay dhulka qaababka looga faa'iidaysan karayo iyo wixii la mid ah markii ay socod ku mareen in badan oo ka mida dhulka socdaalka iyo safarka ayaana ka mida waxyaabaha koryamaanka aadanaha sida uu tilmaamayo asheykh cabdulilaah faa'iidada ku jirta maxay tahay dhulka oo la socdo ilah baa taa inuu caddeeyey faa'idada ku jirta oo aayaad dhowr ah oo ilah wuxuu inoogu leeyahay afalam yasiiruu fi lardi fayanturuu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim dhowr ayood suuratu yuusuf baa kusoo noqotay suurat alkaafir suuratu maarata alxaj iyo suuratu maxamed intaba way kusoo laabatay aayaadkaas aayaad kaloo iyagana amar logsinaya nabiga sal sl leeyahay qul siiruu fi lardi iyaguna kusoo noqday suurat alancaam suurat annamal iyo suuratu cankabood iyo suuratu ruum iyo ah iyo suurada kaleba marka faa'idada ku jirta dhulka in la maro waxa weeye siduu ilaah bay aayaadka noogu sheegayo waxa weeye alictibaar walcida in laga qaato maaragtay laga qaato aayaat illahi alkowniya in lagu tadabiro la fiiriyo ummadihii naga horreeyey waxay ku dambeeyeen ee ilaahay ku caasiyey dhulkay ku halaagsameen in la arko si looga cibro qaato way ku jirtaa meesha midda kale marka aynu dhulka marayno faa'iido nolosheena faa'iido badan baa ugu jirta iyaduna oo dhulkii waa qaybo kala duwan waa dhul lama degaan oo lagu noolaan karin dhul biyare oo lagu noolaan karo iyo dhul beeraha ku fiican dhul aan ku fiicnayn dhul dagaalka ku fiican oo buuro iyo maarsa iyo kaymo iyo leh iyo dhulka bannaan oo lama degaana waxaas oo dhan waxaa weeye inaan dhulka marro faa'iidadaasnu ka helaynaa faa'ida dunyawiya iyo akhrawiya labada waan ka helaynaa marka faa'idada ku jirta waa taas waxaa ugu badanna asalkun waxaa weeye in lagu ictibaar qaato oo lagu waana qaato ummadihii nagu horreeyey ee dhulkan ku noolaa meeshay ku dambeeyeen iyo sababta lagu halaagay inaan ogaano markaasi aynu dariiqaa ay ku halaagsan uga leexano juquraafigu waxa uu ka mid yahay culumta muhiimka u ah aadanaha waana cilmi xoogga saara tilmaamaha dhulka iyadoo si gaar ah loogu ogaanayo qaybaha dhulka magaalooyinka iyo waddamada badaha iyo goobaha ay dhacaan buuraleyda iyo togaga kaymaha baadiyaha iyo magaalooyinka sida aan dareemi karno waa cilmi xoogga saara waxa dul saaran dhulka sidaa darteed qofka aqoonta durugsan u leh cilmigan waxaa lagu magacaabi jiray juqraafiyahan waana cilmi asalkiisa lagu kasbaday socod iyo safar cilmiga juquraafiga waxay aqoon-yahanada muslimiintu ku bixiyeen juhdi badan midhaha dadaalkoodana waxaa ka manaafacaaday noocyada kala duwan ee aadanaha gaal iyo muslimba maadaama ay suurageliyeen in qofku tilmaan guud ka haysan karo dhul uusan tegin kol hadduu yahay cilmi ka hadlaya arrimaha dhulka iyo astaamaha uu leeyahay waxaa qaybta ugu muhiimsan ee cilmiga juquraafiga ka mid a cilmiga sawirada khariidadaha caalamka sawirada khariiradaha ama maabka waa cilmiga suurageliyey inaan ogaano sida ay waddamadu daris u yihiin inta gobol ee uu ka kooban yahay dal kasta halka ay maraan webiyada iyo badaha iyo xataa dhulka kaymaha badan iyo sidoo kale goobaha ay ceelashu ka qodan yihiin ee biyaha laga heli karayo juquraafiyahanka weyn ee muslimka ah ee lagu magacaabo doctor mu'nisa ayaa kitaabkiisa lagu magacaabo atlas taariikhul islaam wuxuu ku sheegay inay waxba kama jiraan tahay in aqoon-yahanada muslimiintu ay cilmiga khariiradaha ka qaateen gariigii hore wuxuuna sheegaa in cilmigan ay muslimiintu ku kasbadeen safarada iyo socdaalka ashariif al idriisi oo ah aqoon-yahan muslim ah ayaa ah qofkii ugu horreeyey ee si dhammaystiran khariiradaha ugu sawira caalamka oo idil ilaa iyo haddana waa isha la soo xigto idris oo keliya ma ahan juqraafiyahanada muslimiinta ee baalka dahabiga ah ka galay cilmiga juqraafiga balse waxaa la soo wariyaa in ka badan afartan juqraafiyahan oo muslimiin ah oo noolaa cusuurtii hore sheikh cabdulilaah ayaana soo bandhigaya qaar ka mida magacyada juqraafiyahanadaasi muslimiintu cilmiga juqraafiyada la yidhaahdo ama cilmka dabeecatu lard sulku dhulku si u dhisan yahay iyo qaybihiisa iyo kharaa'idkiisa iyo maababkiisa iyo wax lamida ama beri ha noqde ama bad ha noqdee muslimiinta loogama horeyn waxay ku lahaayeen aada bay ugu xeeldheeraayeen gaaladan maanta maaragtay culuumul maadiya noogu faanaysana waxay naga qaateen ayay horumariyeen markii innagu aan seexanay oo aan ka seexanay wuxuu ilahay inagu gargaari jiray oo ahaa iimaan billaahi iyo taqwa ahaa jawaatuu ilaahay bay yidhi walow ana ahla alquraa aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard walaakin kadabuu fa akhadnaahum bima kaanuu yaksibuun markaan innagu ka leexanay diinteenni ayaa waxaa weeye gargaarka ilahayna siin jiray iyo adduunka inaan u talino iyo culumta inoo furo wixii oo dhan inaga joogsadeen wuxuu markaa xusayaa ninka la yihahdaa cumar ridaa kaxaala waa nin mucaasira oo juqraafiyadii wax ka qora taariikhda kitaab buu leeyahay la yidhaahdo altaariikhu waljuqraafiya fi cusuuri alislaamiya cilmiga taariikhda iyo cilmiga juqraafiya taarikh islaamka marka laga eegayo marka wuxuu xusay oo magacyadooda sheegay labiiyo afartan caaliman juqraafiyan oo muslimiintii hore ahaa oo cilmiga juqraafiga ku xeel dheeraa culamaa ku ahaa buu sheegay ma wada sheegi karee afar saddex baan ka sheegi doonaa ninkan kaloo isna la yidhaahdo xasan mu'nis ninka la yidhahdo kitaab buu leeyahay isagana la yidhahdo atlasu taariikh alislaam taariikhda islaamka adlaskeeda iyo maat qaybaheeda wuxuu leeyahay ana cilma aljuqraafiya ibtikaarun islaamiyun khaalis cidda keentayba oo soo darisayba waaba muslimiintaba marka labadaa nin raggay xuseen labadaa nin aan soo sheegnay ee taariikhdii hore iyo raggii hore ka sheekeeyey iyo dhowr nin ka magacaabayna oo ku xeel dheera cilmiga juqraafiyada ninka ugu horreeya waxaa weeye abu isxaaq ومagaciisu yahay ibnu maxamed alfarisiy waxa kalena uu leeya waxaa loo yaqaana alkarkhi magaalada karak la yidhahdo ninkaasu wuxuu geeriyooday saddex boqol iyo afartan iyo lixdii waa raggii hore kitaab buu alifay wuxuu ku magacaabay almasaaliku walmamaalik yuu kitaabkiisa ku magacaabay dowladaha adduunka ka jira iyo duruqyada la maro wad- adduunka jidadka loo kala goosho wuxuu qoray taari wuxuu qoray intii u dhexaysay saddex boqol iyo sideed iyo toban ilaa saddex boqol iyo kob iyo labaatan hijrada sanadahaasuu qoray kitaabka ninka kale oo isna cilmiga ta- ku- juqraafiga ku xeel dheeraa waa nin leeyahay balkhi balkh baa waxay tahay masaaro sharif meesha loo yaqaana maanta afghanistan ku taal halkaasuu u dhashay waa nin muslima abu zayd axmed ibnu sahal albalkhi baa la yidhahdaa isaguna wuxuu noolaa laba boqol shan iyo soddonkii ilaa saddex boqol labaiyo labaatankii cumrigiis waqtigaasuu u dhexeeyey kitaab buu isna alifay loo yaqaano suwar aqaalim gobolada suuraddooda iyo shakligiisa u yaalaan kitaabka wuxuu kaloo ku magacaabay ashkaalulbilaad dhulka shakligiisa iyo si uu u kala qaybsan yahay ayuu ku magacaabay ninkaasna ninkaas ahaa isaguna kitaabka caanka ayuu leeyahay waa waqti hore saarkis laba boqol iyo shan iyo soddonkii wuxuu noolaa ilaa saddex boqol iyo shan iyo labaatankii waa qarnigii afraad bilowgiis ayuu geeriyooday ninka af- afraad waxaa weeye ninka loo yaqaan aljayhaani jayhaan waa magaalo maanta ku taalla gobolka eeraan kanka saddexaad wa huwa abu cabdillaah axmed ibnu maxamed annasr bin nasr aljayhaani weeyaan wuxuu dhintay isaga ninkaasuna saddex boqol iyo shan iyo toddobaatankii kitaabkiisa waxaa la yidhahda isaguna ka qoray cilmigaas almasaaliku fi macrifati albilaad sida wadooyinka loo mara dhulka la oga- la kala ogaado ninka afraad oo isagana ay sheegeen ragga culamada mucaasiriinta ee taariikhda ay soo qaateen waxaa weeyaan ibnu xawqal ninka loo yaqa magac dheer ibnu xawqal wa huwa abulqaasim maxamed ibnu xawqal baa loo yaqaanaa albaqdaadi almawsiliy baqdaad iyo mawsil labadaba midna waa ku dhashay midna waa ku noolaa marka ninka laba magaalo loogu nisbaynayo waxaa laga yaaba baqdaad inuu ku dhashay mawsilna uu ku noolaa caalimka juqraafigan wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdan iyo toddobadii waxaynu soo gaadhay buu leeyahay qoraagan xasan muunis kitaabkiisii baynu soo gaadhay suwar alard weliba ay la socoto kharaa'idkii ardayga iyo su- kitaabkana suwar alard buu u bixiyey kitaabkan waa baynu soo gaadho maanta waa laga helay adduunka ninka shanaadna kusoo gabagabaynayno ee juqraafiga caanka ee aada u caanbaxay ilaa maanta culumtiisii la dar- gaaladu xitaa ay ka faa'iidaysato waa ninka loo yaqaano alidriisiy وهو الشريف marka la shariif waa waxa weeye dabcan waa ahlulbeytki waa nin reer bani adriisa waa raggii ku noolaa maqrib alislaam alxasaniy adaalibi waa nin xasan ibnu cali ka soo jeeda ninkaas wuxuu noolaa ilaa afar boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ilaa shan boqol iyo lixdankii ayuu noolaa waa nin toddobiyo afartan sano iyo xasu- nin dhalinyaro buu ku dhintay sida meesha muuqata afar boqol iyo saddex iyo sagaashan iyo saddex markaad ka jarto shan boqol iyo lixdan afartan iyo toddoba meelaha ayuu ku geeriyooday maba weynaan da'diisu laakiin laakiin muxuu ahaa wuxuu ahaa yuctabar ninkaas wuxuu ka dhigan yahay min akbari culamaai lju- biljuqraafiya ragga ugu caalisan adduunka juqraafiyada ayuu ka caanbaxay buu ka mid ahaa wuxuu isagoo reer bani adriiski ku noolaa maqrib alaqsa maqrib alaqsa waa meesha maanta loo yaqaano morocco baa maqrib alaqsa loohan jiray berigii hore galbeedka fog ilan waxay ugu shishaysaa dhulka Af- dhulka afrika waxay ku taallaa atlaska eh, muxiit alatlas bay saaran tahay afrika ka dambaysa ama galbeed ka dambe muslimiintu yaqaaneen muu jirin ilaa america waaga lama oqon badda weyntaas u dhexaysay ama muxiidkaas waxa america la yihahda adduunka waaga lama oqon marka waxaa loo haystayba adduunku halkan ku dhammaaday marka almaqrib alaqsa oo meesha maanta morocco loo yaqaano ee magaalada ribaad la yidhahdo caasimadda u tahay ninkaas wuxuu ku dhashay magaalada loo yaqaan sabta sabta waxaa weeye labada meelood maanta sbaanishka nimanka spain iyo isku haystaan morocco isku haystaan oo laga qabsaday maqrib laga qabsaday Me- aad maqashaan sabta waa baleela laba maga- laba tuulo- laba eh, dekadooda ku yaalla ama laba jasiiradooda ku yaalla baddaas u dhexaysa isb- yurub iyo iyo afrika wa nashaa wa tacallama fii qurduba ha ku dhasho maqrab alislaam iyo aqsa almaqrib laakiin markii la gudbay oo maaragtay muslimiintu dee waatay xukumaya andalus marka meesha wax ku bartay ku koray waxay ahayd magaalada qurduba la yidhaahdo ee ku taalla meesha maanta la yidhaahdo ee spain waagi horena ardul andalus loo yaqaano muslimiinta laga qabsaday marka juqraafiyiinta intaas aan naga filan shala kusoo gaabsanayna mana aha intaa keliya waa cayinaad ama namaadijaan kasoo qaadanay weeyaan oo keliya inkasta oo aysan cidi dafiri karin kaalintaasi muuqato ee ay muslimiintu ka gaareen diiwaangelinta culumta maadiga ee waxtarka u leh aadanaha kana hor imanayn ususka shareecada islaamka haddana cadaalad looma samayn dadaalkoodii ammaan iyo bogaadinna kuma mutaysan waxtarkaas ay soo bandhigeen reer galbeedka saliibiga ah ayaa u diiwaan geliyey muslimiinta ah inaanay wax kaalin ah ku lahayn horumarka culumta maadada ah ee uu maanta aadanuhu dheefsanayo arrintaasina waa mid ka hor imanaysa xaqiiqda taariikhda waxaana diidaya juhuudda diiwaangashan ah ee ay muslimiintu ka qaateen culumtaasi ummadihii kufriga ahaa ee ku soo duulay caalamka islaamka ayaa boobay maktabadihii muslimiinta waxay qaateen kutubtii ay ku diiwaan gashanaayeen culumta markaasi kadibna waxay u tarjumeen luqadahooda waxaana xusid mudan in nuskhadihii asalka ahaa aan looga tegin dadkii lahaa ee muslimiinta balse la dhigtay mataaxifta iyo makaatibta ku yaala caasimadaha dowladaha gaalada marin habaabintaas waxay kaga gol leeyihiin gaaladu inay muslimiinta kaga dhaadhiciyaan in looga horreeyey culumta maadada ah ee intifaaca u leh aadanaha iyaguna yihiin dadkii ku horreeyey hase ahaate ee xaqiiqda biyokama dhibcaanka ah ayaa waxay tahay in culumta la xiriirta kownka nafta iyo samaawaadkuba aanay xataa muslimiintu ka soo qaadan falsafadihii gariiga ee hore iskabaddaa ummadihii ka horreeyey ee balse dhammaan culumtaasi waa culum barax tiran oo islaami ah saa waxay la xiriiraan aayaadka kowniga ah waana calaamad iyo astaan muujinaysa rubuubiyadda allah casa wajalla haddii aanay xadaaradda iyo ilbaxnimada islaamku ahaan lahayn midda huftay soo gudbisay oo xifdisay culumta maadiga ee intifaaca u leh aadanaha waxaa shakil la-aan ah in reer galbeedka maadiga ah aanu gaari lahayn horumarada adduun ee ay maanta ku tallaabsadeen sida tiknolojiyadda iyo wixii la mid ahi waxay horumaradaasi gaareen kadib markii ay boobeen khayraadkii cilmiga ahaa ee ay qoreen aqoon-yahanada muslimiinta caddaymaha arrinkanina wuxuu qofku heli karayaa marka uu diraaseeyo duulaanada ay gaaladu ku soo qaadeen caalamka islaamka iyo raadadkii ka dhashay يا أمتي بالحق قومي واصدعي ولرايات التوحيد فخرا فارفعي وتوثى بي نحو العلا ببسالات وعلى ذور المجد الرفيع تربعي
marka laga hadlo cilmiga taariikhda oo xiriir dhowlo leh juqraafiga waa cilmi isagana muhiimaddiisa xambaarsan waxaana asal iyo udubdhexaad u ah qur'aanka iyo sunnaha allah casa wajalla waxa uu kitaabkiisa kariimka ah kaga sheekeeyey bilowgii abuuristii aadam oo ah aabbaha basharka iyo sida markii dambe loo abuuray xaaskiisii xawaa iyadoo markaa kadib la dejiyey jannada halkaasoo ay ku nimcaysteen waxa kaloo uu qur-aanka kariimka ah ka hadlay sida uu ibliis ugu guulaystay inuu jannada ka soo saaro nebi aadam iyo xaaskiisii xawaa halkaasoo ay kaga bilaabatay aadanaha nolol dheer oo imtixaan keedu badan yahay maadaama wixii markaasi ka dambeeyey bashariyadda la dejiyey dhulka sidoo kale wuxuu qur-aanka kariimka ah soo bandhigay qisaska qaar ka mida ambiyada uu allaah u soo diray dadka markii ay ka bayreen xaqa oo ay shirki iyo khuraafaad la yimaadeen qofka u fiirsada oo u koorgala qisaska qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkayaa in qisaskaasi yihiin xaqiiqooyin taariikheed si gaara loo soo xushay waxaana muhiimadda qisaskaasi ka warramaya asheykh mahad abuu cabdiraxmaan usluubka qisaska waxay saamayn qoto dheer ku leedahay nafta bani aadamka maxaa yeelay waxay si deggan u soo sardinaysaa akhbaar dhacday fikradda iyo sheekadana waxay u soo bandhigaysaa qaab sahlan oo cajiib ah qur-aankan kariimka ayaana aad u adeegsaday usluubka qisaska maadaama allah subxaanahu wa tacaala uu abuuray aadanaha garanayana qaabka ugu saamaynta badan ee wax loogu gudbin karo alla wuxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله ويقول جل وعلا في أهل الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق ويقول سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين markuu allah subxaanahu watacaala ka qisoonaya arrimo dhacay waxa uu hadafku yahay imaanka aadanaha lagu talaalo mabda ama in dhidibada loo aaso camal wanaagsan oo socda ama wanaag la faafiyo ama dadka loogu yeero hanuun iyo xaq allan wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan sidoo kale alle wuxuu leeyahay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun wa qaala jala jalaaluh وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال سبحانه laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ma kaana xadiidan yuftara usluubka qisaska saamayntiisu maahan wax kooban culimmada mufasiriintu waxay tilmaamaan in saddex meelood hal meel qur-aanku yahay qisas taas oo ka dhigan in soddonka jus ee qur-aanka toban jus oo ka mid ay yihiin qisas uu alleh ka xikaayoonayo qisaska qur-aanku waa manhaj rabbaaniha oo baraka leh soona khulaasaynaya tajaarubta ummadihii soo maray adduunka waxaana laga dheehanayaa qisastaas sunanta allaah ee ummadaha iyo in sunantaas ay ku xaqiiqoobi karto ummad kasta haddii laga helo shuruudaha iyo asbaabaha laga helay ummadihii ay qabsadeen qisaskaas نور الصاعي سيري بركب الأنبياء عزيزات والغل من أبناء ملتك انزاعي وتجنى بسبل الغوايات والردى وعن الخلاف والافتراق تورعي culimmada muslimiintu waxay muhiimad gaar ah siiyeen cilmiga taariikhda si gaar ah taariikhda dacwadii uu hormuudka u ahaa suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyo khulafadii xigxigay ee ku taagnaa hadyigii nubuwada culimmadu kooxiba waxay adeegsadeen hab gaar ah oo ay ku soo gudbin karaan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kutubta saxiixa iyo sunanka waxay intooda badan soo wariyeen siirada iyagoo adeegsanaya usluubka riwaayadda sida bukhaari oo ku soo gudbiyey kitaabuulmakhaazi iyo muslim oo ku soo gudbiyey kitaabuuljihaad wasiyar culimmada qaarna waxay adeegsadeen habka diiwaangelinta siirada iyagoo madax bannaan waxaana hormuud u ahaa taabiciga jaliilka ah ee curwa bin subayr bin cawaam iyada oo markaa kadib ay ka qaateen culimmo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ibnu hishaam ibnu shihaab azuhri moxamed bin isxaaq alwaaqidi adabari ibnu sacad iyo kuwo kale sidaa ayay muslimiintu hormuud ugu ahaayeen culumta la xiriirta kownka iyo zamanka marka laga hadlayo ilaha saxda ah ee xagga taariikhdaas waa waxyeynka iyo sheekooyinka sugan ee abtirsiimaha leh islamarkaana soo gudbiyeen culimmada muslimiinta
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلباب
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo qaybta xigta waassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا وثواب
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب